alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi wasalam waxaynu kusoo jirnay sakadii nabaadka amaba midhaha baxaya iyo habka looga sakeynayo uma alwaajib alcushr in suqiya bilaa mauna waxaa ka waajibaya toban meelood ow meel midhihii beeraha macnaha waxaynu uga jeednaa wixii firid ahaa dee raashinnimo loo cunayo toban meelood ow meel ayaa waajibaya haddii madarku inuu waraabiyey iyo wanaxwihi waxa uga jeedaa kuwii gacamadu ama durdurka ay soo hoos marayeen wa nisfu lcushr in suqiya bimau bimawna haddii hawl lagu waraabiyey iyadana toban meelood meesha tobnaad barhkeed ayaa waajib aho in laga bixiyo ay tahay waxyaabaha masel hawshale waxaa ka mid a ka saaqiyatin wa naxwiha waa neef sidaa u dhex wareegaya oo dee lagu waraabinayo ka duulaab iyo dee mashiinadii walqistu baa waajibaya uma alwaajibu alqistu qisdigaasi markaa waxa uu noqonayaa qiyaas wey in suqiya bihima haddii roobka iyo hawl labadaba lagu waraabiyey oo uu isugu jiro dee waxaa la isu qiyaasaya labadaa qiyaasooda hore aynu soo sheegnay oo intii roobkana dee waxaa ka waajibaya n cushurkeedii intan kalena nisfulcushurkii oo masalan haddii lix bilood uu waraabiyey roobka lix biloodna hawl lagu waraabiyey dee lixdaa bilood waxaa loo tixgelinayaa in la bixiyo iyaga cushurkii lixdan kalena nisfu cushurkii markaa halaasatu arbac baa la bixinaya cushurkiina waxbaa laga dhimaya nisful cushurkiina kor baa looga qaadaya waxa la bixinayo oo wuxuu noqonayaa wax labadii udhaxeeya ayuu noqonayaa qisdigani uma laa shaya fiihi waxba kama waajibayaan haddii qadarka aanu gaadhin macnaha uma waxaan leeyahay afan uma intii laga bixiyey kadib laa shaya fiihi wain daama fii milkihi saniin sanado dhan ba ha iska haystee sidii lacagtii la dhigi jiray iyada waxba kale kama waajibayaan oo lacagtoo kale masalan marka mar laga bixiyo sanadkan laga bixiyo halkaa la dhigo dee sanadka dambena yaa laguma shaqayna waa la bixinu sanadka saddexaadna waa la bixinu laakiin kani wuxuu kaga duwan yahay dee ilaahay baa waxau ihi waatuu xaqahu yawma xasaad xaqa keliya lagu leeya waa maalinta la jaro fal haddii la jaro wixii laga bixiyey kaydba ha ahaado muddaba ha iska yaalo mar dambe laga bixin maayo wayaxrumu cala almaalik ninkii xoolaha lahaa midhahan beeraha lahaa waxaa ka xaraama an yaakula shayan min athamarati inuu midhihii wax kamida cuno aw yatasarafa fiiha ama uu ku shaqeeyo oo dee isagu uu waxna ugu sii tasarufo bibaycin wagayri inuu inuu cid wax siiyo ama iibiyo waa xaraam qabla alkhars intaan la qiyaasin fain facala hadduu sameeyana daminahu waa magdhabaya waxaan la yidhaahdo hamarka athamara waa nakiishii aduu rutabkii nakiisha ka baxayay iyo cinabkii labadaa geed baa had iyo jeer waxaa lagu sameeyaa waxa la yidhaha khars oo kharsigaasina waxa wey iyagii oo midhihii geedkii saaran oo waktigii la jarayay dee ku dhow ase aan gaadhin baa sidaa loo dul maraya nin qiyaasta aada u yaqaana ayaa oo dee beeralaya ayaa saa u eegaya marka wuxuu leeyahay haddii aan dhirtaa eegay waxaa ka go-aya intaas oo kintaal baa ka go-ay soo timira intaas oo koosaladood markaa sekadeediina waxay noqonaysaa intaa annagu haddaba waxaanu kugu leenahay dee intaasoo seke ah markaa dee wuu inoo sheegi doonaaye xor buu u yahay qofkii kol haddii loo qiyaaso laakiin intaan aan la qiyaasin aan la ogaanin xaqii masaakiinta inuu qofkan iska sii cuno oo qaar uu iibiyo oo uu ku tasarufo dee wixii khiyaabay noqonaysa sekadii inuu la baxsanayaabay noqonaysa markaa tan uu ku leeyahay waa xaraam intii aan la qiyaasin inuu wax iibiyo iyo inuu markaa cid wax siiyo ma banaana hadduu wax siiyana soo magdhow baa la leeyahay si loo ogaado xaqii masaakiintu ay ku lahaayeen xaqii masaakiintu ay ku lahaayeen waxa uu bixiyey waa inuu magdhabaa qabla alkhars kharsiguna waa qiyaasta wey cabdullaahi bnu rawax radia allahu canh ayuu u diri jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo qiyaasta aada u yaqaana mararka qaarkoodna nebigu dee aada waa isagaaba qiyaasta ka qeyb qaadan jira iyagoo jihaad ku socda waa kuwii beer sii mara ee uu nebigu qiyaasu lahaa beerta haddaan qiyaasay intaasaa ka go-aysa markii dambe la ogaadayna intii bay noqotay waxaanay ku gooni tahay nakiisha iyo cinabka laakiin beeraha kale ma khusayso wayaxrumu cala almalik taas wey wayundabu lilimaam imaamkii waxaa loo suneeyey an yabcasa inuu diro khaalisan mid qiyaaso oo cadlan caadila yakhrisu himaar oo midhaha soo qiyaasa wa macnaahu qiyaastiisuna kharsigan macnihiisu waxa weeye an yaduura kaa caadilka ah inuu ku wareego xawla naqlati geetimireedka hareerihiisa fayaqulu wuxuu odhanayaa fiiha min arutab marka la eego xasiidii timirta wey rutab rutabka waxaa ku yaala kada intaas ayaa ku taalo koosaladood wayati waxa uu odhanayaa dabeed wayati waxaana ka imanaya minhu rutabka ah min atamri timirta xaggeeda kada intaasoo kiish saasuu kala dhigaya waa nin saa handasada iyo qiyaasteeda iyo cabirkeeda si wanaagsan u yaqaana markaa intaa u eegaaba odhanayaa dhirtan waxaa ka go-aya labaatan kiish oo rutaba labaatankaa kiishna kolka la miiro ama ay engegaan timir ahaan waxay noqonayaan shan iyo toban gadbadood ama toban kiish oo timir ah ilan marka shaygii uu dhalo ama uu engego rutabka ahaa ayuu timir isu rogaya waktiga horena waa rutab markuu engegana dee waa timirtan dhacaanka iyo waxaas ay ka baxaan isbedelo sidaas uu leeyahy tan kale marka uu qiyaasayana waxa uu leeyahy iminka geedkan waxaa ku yaala intaas oo cinaba buu leeyahy hadhow marka uu engegana wuu ka yaraan doonaa intaas oo zabiiba ayuu soo baxaya saasuu kala sheegaya marka khaalisan caadlan dee nin caadilo waa inuu yahay oo dadku way iska warwareeg badan yihiin oo in nin cidi jiidan karayso waa inaanu ahayn wayudamin lmaalika ninkii maaliga ahaa waxa uu xil saaraya nasiiba alfuqaraa fuqarada dheeftoodii bixisaabihi kolba nasiibkaasi inta uu yahay ayuu fii dimatihi isaga qoortiisu saaraya waxa uu leeyahy hebelow waanu qiyaasnay geetimiraadkaaga waxaa ka go-aya boqol kiish oo rudaba iyo intaasoo timira marka haddaba adigu dee adiga ayaanu kugu leenay wixii adigaa nooga mas-uula waanaanu kuu xil saarnay markaa yudaminu saacigiibaa maaliga tadmiin ku samaynayo oo dhakadu u saaraya dimaduna qoortu u suraya waxa uu leeyahay xoolahan gacantaanu kala baxa ama iibso ama xaraasho ma cidda doonta sii annagu waxaanu kugu leenay kol haddii aanu ogaanay waxaa ka soo go-aya inuu yahay boqol gadbadood tobanka iyaga gadbadood ee sekada ahaa waanu kugu leenay meeshaa doonta u kaxee nasiib alfuqaraa xisaabtiisii buu xoolahan ka saaraya isagaa dusha ka saaraya markaa ninkani xor buu yahay inuu dee iibsado wix wayaqbalu lmaaliku dalik ninkii maaliga ahaa dee taa uu aqbalaya oo waxa uu leeyahay aniguna waan aqbalay inaan idinka mas-uul noqdo seke waxa igu yeelateen fayantaqilu xiina idin waktigaa waa guuraya xaqu lfuqaraa minhu maalku ka guuraya ilaa dimatihi qoortiisuu guuraya walahu waxaana usugnaaday ninkan xoolahan leh bacda dalika intaa loo qiyaasay loo xambaariyay kadib atasarufu dee inuu ku shaqaysto siduu doonaya ugu tasarufuu leeyahy mar hadduu maaligii aqbalay xoolahan xidhiir dambe lala yeelan maayo ninkanna mar dambe loo qiyaasi maayo lagana daba tegi maayo lana ilaalin maayo laakiin maxaa meesha yaalla xaqii fuqaradu wuxuu ka guuray hantigan waxaana lagu yeeshay shaksiga ay kala duwan yihin hantigana wuu iska bixi karaa hadduu baxay isagun baynu ku leenahay hantigani hadduu joogana isagun baynu ku leenahay ama hantiga ha ka keeno ama wixii uba yaalla meel kale haynooga soo iibin inagu wuxuunaynu ku leenahay dimadiisa waa marna wixii baa lagu yeelanayaa fi lcayn marna fi dhima haddii fi lcayni la ydhaha hantigun baa laga jaraya laakin haddii fi dhimati la ydhaha qofka qoortiisa wey sidaa darteed buu maaligii siduu doona ugu tasarufi karaya xoolaha ilan seke ka hor joogaysaa ma jirte fain talifa hadduu dhinto xoolihi midhihii biaafatin samaawiya bacda dalik musiibo xagga samada un kaga soo dhacday oon cidina sababu ahayn ayaa ku habsatay saqadat zakaa sakadii way ka dhacay qofkan isagaa wax gaboodfale xaggiisa kama imanin ninkii maalig ahaa xoolihiina dee kumuu tasarufinoo cidna muu siinin manu iibsanin laakiin sidii uu midhihii uhayay ayuunbaa ama haamaday ku habsaday ama way gubteen balaayunbaa ku dhacday markaa dee sakadii isagaba ha lagu lahaado oo qoortiisaba ha saarnaatee laakiin dee wixii waddadii loo soo marayay waa tan aafada ku dhacday marka aafadana dee isaga miskiinku ma kala xigaan laakiin hadduu ama cid siiya ama isagu dee ku shaqaysta baa la odhan lahaa waa wax kuu gooniya liannahu laa taqsiira minhu fain qasara bian wadacahaa fii kayri xirdi milihaa amina waa inaanu ku gaboodfalin wey midhihii beeru waa kuwa iyo sida sekada looga bixinaya iyo qadarkeeda dee kolkaa haddii aan wax imaame iyo wax caamilahoo loo diray iyo dee midnaba jirin waa sideene dee qofku isagunbaa iska qiyaasaya oo marka ay dee soo baxdo sekadii iyo lahufee la tumo midhihii ayuunbuu qadarkii sekadaha bixinaya baabu zakati dahabi walfida lacagtii iyo dahabka sekadoodiibuu halkan ku sheegaya markaa kuwan laga sakaynayuu sheegaya ama waa lacagtii baaranka taalay ama qofka dee aqalkiisaba u taalay ama cidi uhaysay ee aan dee tijaaro gelin iyo baaci mushtari aan ahayn dahabkan uu kuu sheegayaana waa kii dee dahabluhu wahayay masa dahablahan iibinaya ama islaamihii dahabka iibinaya ama qofkii oo dee wixiisii istilaado bahashan lacagta geediga iyo waraaqahan maalinba la gelinayo siyaasadda waxba kama garan karay sida waxaagu ha kuu buurbuurnaadeen markaa iyadoo kuus kuusan oo dahaba budda iska dhigtay dee kolkaa baabka uga hadlaya waa sidaa laakiin haddii dee lacagtii lacag shaqaynaysa ay tay oo tijaarada dee baabu zakaati alcuruud ayuu odhan doonaa halkaa dambay markaa soo gelaysaa man malaka qofka milkiya min aldahabi walfida lacagtii iyo dahabkii nisaaban buu milkiyey nisaab macnaa qadarkii ay ku sikoobayeen xawla sanad dhamaystiran ayuu nisaabkaa iska lahaa lazimathu zakaa zakadii baa lagu yeelanaya oo ku waajibaysa xataa xoolihii kawaalan iyo xoolihii agoonka ayaa lagu yeelanaya oo nebigu waxa uu lahaa agoonta xoolahooda ugu shaqeeya oo dee lacagtii ha iska dhigin un si aanay sekada u marinin marka haddii dee uu nebigu uhi sekadaa marinaysa waxaa laga fahmay in dee ay ku waajibayso oo waxay marinaysaa waa waxay ku waajibayso marka labadan shardi waa kuwii horeba uu soo dhigay ee ahaa waxan inuu qofkani horta maali ku yaho isagu leeyahy midhka labaad in dee sanad dhamaystiran uu haysto midhka saddexaad in ay yihiin nisaab macnaha qadar ay kusekoobaan waa inay gaadhaan tii buu sii sharxayo waxa uhi wanisaabu dahabi cishruuna mihqaala mihqaalku waa wax wax lagu miisan jiray sidan garaamka oo kale markaa labaatan mihqaal ayaa dahabku uu ku sekoobaa wa zakaatuhu nisfu mihqaal sekada inta la bixinayaana waa mihqaal barhkii weeye waxa uu markaas ka hadlay zakada dahabka qadarka uu ku sekoobaya waa intaas bu mihqaalkanina waxa weeyaan waa wasankii reer maka oo had iyo jeer caan waxa ku ahaa xagga miisaanka reer maka xagga garaanmiiskana iyo makiilaadkana reer madiina oo qolana tijaaradda iyo baaca mushtariga iyo miisaanka isticmaali jireen qolana dee beeraley bay ahaayeenoo xagga miiska marka la eego waktigeenan labaatankaa mihqaal dee mihqaalku waktigaa mid wax lagu miisan jiray buu ahaa imikana waxay ku tilmaamaan labiyo siddeetan garaam iyo badh amaba shan iyo siddeetan garaam qaarkood ba say usheegaan badiba shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ayaay noqonayaan labaatankan mihqaal marka waxaa ka waajibaya buu ku uhi mihqaal barhki mihqaalkan barhkiisu waa rubcul cushur oo imika labaatanka cushurkoodu waxa weeye maxay waa laba dee ilaan laba tobnaaba midba toban laga soo qaadaya wey marka labadii rubucood oo dee nisful mihqaal ayaa ka waajibaya kolka la eego rubuculcushurka shan iyo siddeetanka garaame dahaba waxa uu noqonayaa laba garam iyo wax yar oo markaa aan gaadhin point twenty meelahaas ama nuqta cishriin aan gaadhin faasila cishriin wax yar oon gaadhin ayuu noqonayaa marka waa laba garam iyo garam boqol meelood loo qaybiyay labaatankii markaa kii dahablaha ahaa waxa uu ka bixinayaa dahabka cayntiisuu ka bixinaya maaha inuu kaashnimo ku bixiyo lacag soomaaliya bixiyo ama dollar laakiin dahabkanu hayo ee uu dhalaalinayo wadwado qeyb fraction ah ayuunbuu bixin doonaayo dee intaas unbuu cid siin doonaa miskiin haduu doonaya miskiinkaas dee ciduu doonaya haka sii iibsado dahablayaasha kale haka iibsado isaguna xor buu yahay laakiin waa inuu ku siiyaa dahabnimo ee ma aha inuu ku bixiyo qiimanimo dahabkii halkaasaynu ku dhaafo wa nisaabu lfidati bahashan lacagta la yidhaahdo nisaabkeeduna mi-ata dirhamin khaalisa xaalay tahay mia labadaa boqol laba boqol oo dirham oo saafiya lacagtan uu imika halkan dee ay kaga hadlayaan fuqahada ama axaadiidta ku xusani waxa weeye lacagtii saafid ahayd alfidatu saafiya ee dee la isticmaalayay iyada oo cadcad oo dee macdantaa saafigaa marka dee marigii hore iyadii oo sidaaba u waaweyn oo dee iska ururidaas aho madruuba ayaa la odhan jiray oo wax ku sasawiran yihiin oo dee sidii shilimadii iyo dee beesadihii iyo gambooyinka iyo ayaa loo isticmaalayay markii dabeetana ay cuslaatay ayaa bangiyada la iska dhigay oo sukuuk yar ama waraaqo yar yar la qaatay waraaqahaasina waxay ahayn kuwo dee la fudaydsadayoo fudayd la biday oo dhexdooda dadka wax lagu kala iibsanayay marka macnaheedu hebelkani kol haddii warqadan yar site ee ay ku qoran yihiin cishriinka waxaa halkaa u yaalla banka labaatan baa u yaallaba sidii baa dabeedna waraaqihii kusii shaac baxeen kor usii socdeen waa awraaqdan iminka aynu isticmaalayna kolkii dambena iyadii baaba la iska isticmaalayba waana ta ay dee gaaladu kusoo gabadeen sicir bararka iyo ay maaragtay oo kolkii dambe waxay dhigeen waxay isticmaaleen inay daabacaanba mid aan ka turjumaynin in banka waxyaalaanba inay daabacaan oo dabeetana ay kordhiyaan oo wax la isku xada ay noqoto mid waa macruuf markaa waraaqahani inaanay dee ahayn dirhamka la sheegayo ee dirhamku taa cadcad uu yahay marka haddaba maxaa lagu qiyaasaya dee tii cadcadaydna ma hayno haddii iyadii la hayo iyadaa lagu qiyaasaya warba kama joogo ama qiimaheedii la hayo oo imika dee idaacadahoo kale subaxdii marka ay sheegayaan ascaarta adduunyada iyo shay waliba halka uu marayo alfidatu saafiya way sheegaan baashaa silfartaa qiimaha ay marayso marketka caalamiga way sheegaan oo waxay idhahdaan lacagta saafiga intaasay maraysa dahabku intaasu maraya dolarku intaasu maraya marka haddii qiimaheedii la hayo dee kaasaa laga dhiganayaa markaa nisaabki labada boqol ee dirham intay marayaan halka dirham markaad hesho labada boqol qiimahoodii baa la helaya hadii intaa la waayo waxay culimadu leeyihiin waxa loo gudbayaa shan iyo sideetankaa garam ee dahabka ah shan iyo sideetankaa garam waa in qofka lacagtiisii la qiimo tahay waraaqabaha haadatan oo haystaay iyo wixii kasii badan markaasay nisaab gaadhay laakiin haddii lacagtiisi dee shan iyo siddeetan garaam ay ka yar tahay labadii boqol na way ka hooseysa haalibanna way isku dhowiin gaar ahaan waktigaa nebigu ka warramayay labadan boqol iyo labaatankan misqaale dahabkaabaa isku qiimo dhowaa marka haddii tan la waayo waa in dahabkii looga qiyaastaa oo hantiga qofku markuu intaa la eegaado lacagtiisu shan iyo siddeetan garaam wax gooyo ay noqoto sanad ugu soo wareego ayay noqonaysaa in lagu yeesho intan uu sheegay oo iyaduna ah rubcu lcoshr waa kan kuu sheegay kuuhi wazakaatuhu khamsatu daraahima khaalisa shan dirham oo saafiya wey shan dirham oo saafiya waa rubculcushrun iyadana boqol kiiba labiyo baran wey oo wixii lacag u haysto boqol kiiba labiyo barh buu ku dhufanaya laakiin nisaabkeeda inuu harta helo ayaa dee muhiima isaka ku waajibaysa iyo in kale marka waxaan ka yaraanay dhowr boqol oo dollar waxaan ka yaraanay wey laakiin dee macquul maaha inuu qofku si yaroo dee hoose ufikro u ihahdo labada boqol ee dirhame la sheegaya dee waa shilinkeenan dee waa shilinkee mise shilin baa adduunyada ka jira iyo mise dirhame iyo mise riyaal waxaan laba kala garanaya baa isweydaaranaya badanay walaa zakaata haddaba fi ma duna dalik intaa wixii ka hooseeya saka kuma waajibayso watajibu way ku waajibaysaa sakadii fi ma zaada cala nisaab nisaabkan aynu soo tilmaanay wixii ka bata bixisaabihi xisaabtiisiin bay ugu waajibaysa boqolaydiin baa lagu xisaabinaya boqolkiiba inta ah ayuu taagan yahay mase laba boqol iyo konton buu noqday dee kontonka wixiisa ka ku hagaagaya waa in iyagana laga bixiyo calculatorkaasna lagu qaybinayaa waa rubculcushrun wadartii guud rubculcushurkeedii un baa la bixinaya afar ba toban baa loo qaybinaya dabeed cushurkaasaa afar loosii qaybinaya markiibay kusoo baxaysa sawaan waxaa isku mid a fi dalika kaa laga bixinayo almadruubu kii lacagnimo dee usaafiga ahaaye la isticmaalayo iyo wasabaik kuwii iyaguna dee qiaca ahaa gobolada lacagtii gobolka ahayd iyo dahabkii gobolka ahay waa laga bixin na lagu dhaafi maayo walxuliy baashii la xidhanayay qalabkii la xidhanayay isagana sekadii waa laga bixinaya almucaddu ee loo diyaariyey liisticmaali muxaram aw makruh isticmaal xaraama ama isticmaal karaahiyaa aw lilqiya ama kaydtasho intaa mid kastaba ha loo haysto qalabkan la isku qurxiye haddana way ka waajibaysaa un sekadii oo masalkan uu kuu sheegaya isticmaalka muxaramka ah waxa weeye dee ninkii baaba masalan iska haysta we saaqiya iyo shuuliya iyo silisya iyoba halkan u yaalla de inuu isticmaalaa ma banaana laakiin isagu wuxuu haystaa dahabnimo inay hanti dahaba u yihiin awgeed buu halkan u haystaa halkan igu yaalla de waa sekadii un baa laga qaadaya laga soo ururin wey haysashadiisa looma diidano waa dahabe isticmaalkiisa dee xaraama inuu isticmaalo makruhanina dee masala waa kii uu soo marayay lacagta in weelka oo kale meelaha qaarkood daba uu soo sheegaya in kalin weyn in lagu sameeya inaanay banaanayn oo weel hadduu kaa tala soo xeeday iyo wixii lamid a in lacag lagu sameeya laakiin ay yaraato ayuu ka hadlayay qiyadanina dee wuu iska kaydsanayaaba qofkan oo alaab halkan u taalo oo baanka u taalo dool iyadoo dahaba ama lacag fa in kaana haddii u ya alxuliy muba mucaddan mid loo diyaariyey liisticmaali mubaax isticmaal banaan falaa zakaata fiihi zaka kama waajibo wixii dumarku ay xidhanayeen ee aan xadgudub ahayn ile markuu xadgudub noqdo ayay xaraam ku noqonaysa dumarka laftooda oo wisaaqyadii iyo silisyadii iyo shuuliyadii kuwaas way isaga banaayeen laakiin marka intaasii dhaafto ee ay gaadho mid weyn oo shakadahoo dhexda lagu xidhay khalkhaaliyo waaweyn oo laga sanqariyay markay dee qiyaasaha gaadho kolkaasuu noqonayaa mid aan mubaaxayn laakiin intan koobane gaar ahaan inagu aynu isticmaalno waa wax iska mubaaxa marka jumhuurulculamaa waxa ay qabaan xullida mubaaxa inaan zaka ka waajibaynin de axaadiistooda iyo baxsigeedana way leedahay waana masale la isku khilaafay oo culimadii horena dad kooban baa markaa tilmaamaya inaanay waajib ku ahayn iyadoo qaar mucaasiriinna ay ku raaceen inkasta oo iyaga qudhigooda dee adila ay soo qaadanayn haddana dee culimada islaamka xullidaa mubaaxa inaan xog ka waajibeyn bay u badayn ruuxa dumar iyo wixii ay xidhanayso falaa zakaata fiihi bishardi khuluwihi can isarf waa inaanay ku israafin kaasi waxa uu ahaa dahabka iyo lacagta habka looga sakeeyo qofkuna de haddii uu haysto bedladaa wax ka badan ilaan hadduu dhowr bedladood haysto midun buu dee isku qurxinaya inta kale waa lilqiniya kaysashu u haystaa qofkii moogta dumara iminka waxaa jira un iyagu dee ku warwadhay oo sidan duruucda oo kale un dee dahabka ka dhiganaya dee midun bay ahayd in la isku qurxiyo mubaax noqotay laakiin wixii kale de waa inay ka bixiso qofkii sakadii masaakiinta xaqoodasiiso baabu zakaati alcuruud baaca mushtariga sekadoodii buu halkan ku sheegaya curuudu tijaara waxyaaba uu kaga duwan tahay ee halkaa hore aynu soo sheegnay ayaa jiro oo ay ka mid tahay kuwaa hore oo dhan cayntaa laga bixinaya masala haddii xoolo nool ay tahay iyo midhihii dahabkii iyo lacagtii intaba iyo macdantii rikaaska inoo iman doona cayntan shayga lahayo laftiisaa sekada laga bixinaya laakiin tan tijaaradda ama baaca mushtarigu waxay kaga duwan tahay dee wixii baa la qiimeynaya markaasaa la isku wada darayaa bagaashkiisii xoolihiisii noola ahminkii kaashkii wixii baa la isku xisaabinaya kolkaasumaa dabeedna laga bixinaya rubculcushurkii qadarkaa rubculcushurka la idhaah ayaa la bixinaya oo lacag baa lagu qiimeynaya inkastoo ay iska banaan tahay in badeecadda laftigeeda seke ahaan ba lagu bixiyo masala hadduu bacad leeyahay ama bakhaar leeyahay oo alaabta qaarkeed uu masaakiinta siiyo markuu sakeeyuhu markuu sakada qiyaasu ogaado inta ka dhaxaysa hadduu badhna kaashu bixiyo badhna bagaashnimo waa iska yajuus wey kor hadday dee masaakiinta aanay ku xadhibaynin ay waxay ama xidhan karaan ama laga iibsan karo kor haddii ay tahay waa iska isticmaali karaan laa baas ee iyada qiimaha waa in la qiimeeya marka siduu kuu sheegi doono waxa kale ay kaga duwan tahay iyada looma eegayo xawlka waxaan leeyahay cafwan nisaabka looma eegayo awalka iyo awsadka midnaba ee akhirkunba nisaabka loo eega oo wax aan sekagalba ahayn hadduu ku bilaabo marka hore ramadaan tan iminka soo socoto oo ramadaanteeda dambe uu sekagal noqdo una waa ka bixinaya un kolka aakhir alxawlun buu qiimeynayaa kolkii hore haba ka yaraata sekagale waa bixinaya markaa dambe oo iyada looma eego shaygan la yidhaahdo nisaabka sanadka o dhan looma eego inkastoo aqwaal dhowri ay jiraan oo qolo le waa loo eegayaa iyo qolo labada daraf bilowga iyo aakhirka ayaa loo eegaya ay jiraan lakin qowlka raajixa waa in marka dambe un ilan waa sicil isbedelayo maalin walba lama xisaabin karee mar wuu khasaaraya mar wuu faa-idaya marba si deg deg uu soconaya aakhirkun baa loo eegaya iyada waxaa kale oo ay kaga duwan tahay dee laba shardi oo dheeraada ayay yeelan doontaa oo iyadana aada arki doonto idaa malaka marka uu soo milkiye bu hi cabdan alaab xawlan sanad idaa malaka cardan xawlan marka uu bagaash iska haysto sanad wa kaana qiimatuhu fii aakhiri alxawli nisaaban qiimaha bagaashkaasina sanadka aakhirkiisa uu sakagal noqdo lazimathu sakaatu zakadiisii baa waajibaysa marka aakhir alxawl waxa uu ugu qeydayaa dee nisaabkii baan la shardiyeyn awsadka iyo awalka midnaba wahiya inta laga bixinaya rubuculcushr waa meesha tobnaad rubuceed oo toban meelood baa loo qaybinaya markay meeli kuusoo baxdo ayaa afar meelood loo sii kala jebinaya markaasaa rubuc la bixinaya bishardayni laba shardi baana meesha sugan yatamala an yatamallakahu waa shardigii horeeye waa inuu kusoo milkiyo bimucaawada ciwad baabkii waa inuu kusoo milkiyo oo waxaani kolkuu dee bilaabaya tijaaradiiyo kow ay tahay waa inuu waxna sii iibiyo waxna soo iibiyo ila haddaan taasi jirin waa lacagtii uu kaydsanayay baabkeedii bay noqonaysa markaa dacamushtari waxaa la idhaha qofka albaa'icu almushtari wey dee macnihiisa ilan soomaalidu markan ay ku dhawaaqayaan albaa'icu almushtari unbay dacamushtari markaa taajir baa la idhaahda af carabiga inkastoo taajirka aynu naqaano kamaal qabeenka af carabigana haniga loo yaqaano marka qofkii waa inuu waxna sii baycinayo waxna soo shiraysanayo markaa mucaawadadani marka ay nooca noqoto ayaa dee tijaarad la odhan karaa wa an yanwiya waa inuu niyoodo xaala tamalluk markan uu wax soo bedelanayo soo milkeeyo atijaarata baac mushtari waa inuu niyoodo oo niyadani waxa ay keenaysaa habkaa gaara in loo sakeeyo waxay keenaysaa inaan loo shardiyin nisaab awal alxawl wa awsat alxawl inaan loo shardiyin bay keenaysa markaa ictibaaraad gaara ku xidhan inama alacmaalu binniyaat baa layi marka uu qofkani xoolihiisii tijaarad baabkeed ka dhigayo ama cida ku darsadaama isaguba hala baashiree waa in niya timaadaa falow malakahu haddaba biirsin dhaxal buu kusoo milkiyey oo aabihii baa uga dhintay aw hibatin ama waa loo hibeeyo waa la siiyo heblow qaada baa laintaa aw baycin ama dee waabuu iibiyey oo iib faqadahun bay ahayd uu isagaa soo iibsadee macnaha walam yanwi tijaarata tijaara ma niyoonin iib ha jire laakin tijaaraan jirin falaa zakaata seka ma waajibayso kolkaa macnaha seka habkan looga sakeeyo tijaarada ah dee meesha iman mayso ilan shuruudaa la xiday shuruudii baa meesha ka baxay kolka haddaanu nisaab gaadayn wixii baac mushtarina aanu ahayn niyadii dee seke laguma leh laakin hadduu nisaab gaadhayo dee lacagna uu yahay da ama dahab uu yahay waa kan kuusoo wada haddaba fain ishtaraahu hadduu kusoo iibsaday alaabtan binisaabin kamil nisaab kamila oo min anaqdayni labadii lacagayowa waa dahabkii iyo lacagti ayuu wax sakagala kolkii horeba bagaashkan kusoo iibsaday banaa xawlahu xawlka badeecaddaa wuxuu ku binaynaya calaa xawli naqdi naqdiga xawlkiisiibuu ku dul binaynaya tan uu kuu sheegayaa waxa weeye matal ninkani markuu badeecaddan soo iibsanayay wuxuu geliyey lacag ayuu kusoo iibsaday ama dahab ayuu kusoo iibsaday mana yarayna way badnaayeen waxaanay dhammaayeen heerkii ay ku sikoobayeen nisaab alfidati wadahab ayay gaadhsiisanaayeen heerkay ku sakoobayeen dee dabcan waxaa iska macruufan lacagtaa iyo dahabkaa maanta uu tijaaradda u rogay in xawlu soo taxnaabaa iska jirta xawlu soo taxnaa oo dee uu kolkii hore kasoo saka bixin jiray amaba muddo uu soo haysta marka bilihii usoo socday iyo bilahan dambe baacmushtariga uu ku bilaabo buu isku daba qabanaya lix bilood hadduu lacagnimo kusoo haysta lix biloodoo dambena tijaaraday ahayd dee macnaheedu waxa wey xawlkii u dhamaaday oo uu isku binaynaya isku daba qabanaya xawlkii hore iyo kan dambe wain ishtaraahu hadduu kusoo iibsaday bigayri dalika waxaan lacag ba ahayn bigayri dalika ka aynu soo sheegnay si aan ahayn buu usoo iibsaday ima biduuni nisaab masalan lacagtaniba wax yar bahayd oo nisaab gaadhayn aw bigayri naqdin amaba waxaan naqdi ahayn buu alaabtanba kusoo qaatay fa xawluhu min ashiraa xawlkiisa waxaa laga bilaabaya maalintuu alaabtan soo iibsaday xawlkii halka laga bilaabayo ka ka warramaya kolka masalan ninkani markuu alaabta soo iibsanayo lacagta uu kusoo iibsaday may ahayn lacagta ka gaadha duu dahab kusoo iibsadayna dahabsa ka gaadha mu ahayn goormaa xawlkii tijaaradda kow la odhanaya waxaa kow la odhanaya dee markanuu imika iibsado markanuu iibka galay ayaa ilan iyada looma shardiyay nisaabe kolkaasaa xawlkiisii kow la odhanaya oo tijaaraddii uu bilaabay haddii taasi waa markuu biduuni nisaab kusoo iibsaday bigayri naqdin baa timid dee waxaa iska dhici karta ii doori inay timaado had iyo jeer waxaa wax lagu kala iibsadaa ee baayic iyo mushtari lagu noodaa maaha oo keliya lacag ee mar baa la qaataa raashin markaasaa dabeedna ari lagu soo iibsadaa mar baa xabag la qaataadoo markaasaa sonkor lagu iibsadaa marba waxbaa dhaca oo la isku doorsadaa wixii oo markaa shayna waa lacagun shayna adigu kanaad sidataa lacagunbu kuu yahay ee kaa kale aad wax kusoo dhaafsanayso marka haddii waxyaabaha kale lacagtaba ahayn uu ku iibsaday dee maalintan uu iibku dhacaybaa tijaaraddii kow laga odhanaya laakiin inta badan now dee waxaa lagu bilaabaa un lacagta ah haaliban wa yuqawimu wuu qiimeynayaa wa yuqawimu maalu tijaarati bu dee labadaas isqaban maaya hadii wa yuqawimu la ydhaa maalu tijaaratina la godo waa ficil musamo ahoo mid rafcisani uu ka daba dhacay wayuqawamu maalu tijaara in la ydhaa ama wayuqawimu maala tijaara labadaas alcaquul maalkii tijaaradae baac mushtariga wuu qiimeynayaa ninkii xoolaha iska lahaa aakhira alxawli sanadka gadaashiisa ayuunbuu qiimeynaya lacagteebuu ku qiimeynaya bima shtaraahu bihi lacagtu kolkii hore kusii iibsaday kusoo iibsaday in ishtaraahu haddii uu kusoo iibsaday binaqdin lacag walow biduuni nisaabi nisaabba ha ka yaraato fa in ishtaraahu hadduu kusoo iibsaday bigayri naqdin markii horeba alaabtan bagaashkan wuxuu kusoo qaatay waxaan kaashba ahayn oo alaab kale u bixiyey qawamahu wuxuu imika ku qiimeynayaa bagaashkiisana binaqdi lbeled wadanka uu joogo kaashkiisa faidaa balaqa nisaaban kolka sakagal uu noqdo badeecadii zakaahu waa sakaynayaa kolka sidaa wey maalkii tijaarada sanadka gadaashiisa waa inuu dee xawr samaystaa qof markaa bishaa uu tijaarada bilaabay bisheedii ayuu wixii lacagtu kolkii hore kusoo iibsaday bagaashka ayuu ku qiimeynaya hadduu dollar kusoo iibsaday hadduu soomaali ku iibsaday hadduu bir ku iibsaday intaba kiibuu ku qiimeynayaa markaasuu kuna sakaynaya nisaabba kolkii hore ha ka yaraata lacagtaas oo waatan nidhi tijaarada waxba qeyd maaha in awalkeeda iyo awsadka iyo aakhirka nisaab maalku uu yahay aakhirka sanadkunbaa laga eegaa inuu nisaab yahay iyo in kale sakagel yahay hadduu bikayri naqdi ku iibsaday masalan markii hore ari buu kaxeeyey dabeedna bagaashkan buu kusoo qaatay halkaasuu dabeedna tijaaradii ka bilaabay meeshii kaash uu qaaday ninkani may jirin laakiin intuu badeec alaab qaaday ayuu alaab kale kusoo doorsaday haddii ay taasi dhacdo dee waxaa jira wadanka uu joogaa lacag uu leeyahay marka uu sanadkii doonaya inuu sakada bixiyo waa inuu lacagtaa mesa somalilantaas oo kale uu ku qiimeeyaa dabeedna uu sakadii ku bixiyaa dee faidaa balaqa nisaaban zakaahu buu kuhi kolka taasi waa macruufa shardigii noo taaya markuu soomaaligaa ku qiimeeyey ee ay saka gaadhay buu bixinaya laakiin haddii wixii sula daba taayay lahaayeen oo ay gaari weyday qadarkii aynu soo sheegayna shan iyo sideetankii garam iyo wixii dee muxuu ka bixin kolkaa sakagal maahe qiyaastii mi-atayn dirham laba qiyaas ah wailaa falaa zakaata wailaa haddii aanay wixiisa sake gaadhayn falaa zakaata zake laguma leh xataa yaxuula calayhi xawlun aakhar ilaa xawl kale uu soo wareego fa yuqawimu haaniyan mar kale u qiimeynaya wahaakadaa haddana xawlka kale u eegaya taasunbuu wadaya iminka wuxuu qiimeeyey maalan bishan aynu joognu qiimeeyey wixiisi sakagal bay noqon waaye bishaa bisheedu qiimeyn labaad ugu noqonaya bishaa bisheeda ayuu waa xawlka labaade ayuu qiimeyn ugu noqonayaa eegaya inay sake gaadha iyo in kale way gaari weyday haddana bishaa bisheeda kale ayuu haddana eegaya marka meesha wuxuu ku saarayaa aqwaal odhanaysa sanadka dhexdiisa ha eego oo waktiga uu nisaab gaadho uun xawlkii haddana ha ka dhigo markaa taasi maya ee kolkii hore tijaaradda wuu bilaabay bisha bisheediibuu eegay inay sake gaadhaysa iyo in kale dabeetana way gaari weyday bartaasu haddana xawlkii ka bilaabaya labaada sanadka ee waktiga dambe sanadka dhexdiisa sakagal noqoto kama sii bilaabayo laakiin mar walba tijaabinayaba waa in labaiyo tobanka bilood soo wareegaa fa yuqawimu haaniyan haakada wahaakada abadan fi laxwaali almustaqbala almustaqbila axwaasha sanadaha soo qaabilsan xawlalkaasunbu mar walba qiyaasaya walaa yushtarad haddaba lama shardiyo kawnuhu xoolahan baac mushtariga ahaantiisa nisaaban uu yahay ilaa fi aakhiri alxawli faqad sanadka gadaashiisa unbay qeyd tahay in nisaabkii la eego laakiin awalka iyo aakhirka midna awalkii awsadka midna waxba qeyd maaha in hantigani nisaab gaadho walow baaca haddii uu iibiyo cabdo tijaarati alaabtan baaca mushtariga fi lxawli sanadka dhexdiisa bicardi tijaarati bagaash kale uu ku iibiya ama badeecad kale lam yanqatic ilxawl xawlkii ma go-ayo waa masalo kaloo tanina ay kaga duwantay ilaa shan lix masalo ay gaadhaysaa marka lasii ururiyo waxaynu soo arkaynay waxyaabihii ay ahayd cayntooda in laga bixiyo sekada sida lacagtii xoolihii noolaa waxyaalahaas oo dhan in xawlkooda uu kala go-ayay shaygan sakoobaya haddii uu ka baxa milkigiisa waa inuu iska haysto laba iyo toban bilood milki taama waa inuu yeeshabayno laakiin arigii oo kale hadduu iibiyada oo dar alla u iibiyo isagoo khiyaamo wadanin ama sakakacarar ahayn lix bilood markii sanadkii uu mar ayuu iibiyey nin buu ka iibiyey dabeedna mar dambe isarkeenoo arigii waan jeclaaday igu soo wareeji buuri markaasuu dib uga soo iibsaday dee xawlkii wuu kala go-ay marka waa in lix bilood un loo tiriya marka sanadkuu dhamaado lixun baa loo tirinaya illa waa kii dhexda ka kala go-aye wakadalik lacagtiina waa sidaas oo kale lacagtii waa inuu maali ku yaho u haystaabanu soo niri laba iyo toban bilood laakiin haddii milkigiisii ay ka baxdo sanadka dhexdiisi dee markaa ay kusoo noqotunbaa loo bilaabaya laakiin badeecaddan tijaarada hadduu alaabtii uu hayste wareejiyo oo uu mid kale soo doorsado oo uu mid kale la yimaado oo haddana bedelo mar walba wuxuuna la eegayaa un aakhiru lxawl laakiin xawl isaga ka kala go-ayaa ma jiro maxaa yeele dee ninkii agtiisa cayn rasmi ku ahayba ma jirto maalinka wuxuu qaxwo ka helaya u raadsanaya wixii uu faa'iide ka helayo ama dameera ha ahaadeen ama farda ha ahaadeen mageeliyo ariyolo iyo bagaash dhagaxaan la dhoofiyo cishaba wixii uu isagu dhaa qaxwa kugu jiru raadinaya marka haddii la idhaha ninkan cayn baa loo eegayaa sanadkao dhan uu haystay dee waxuu haysanayaaba ma jiro dee waa kan wax walba isweydaarinaya marka waa masalo tijaarada ama baaca mushtarigu uu kaga duwan yahay alaabada kale ama hantiga kale sakooba taasuu halkan ku xusaya walow baaca carda tijaara fi lxawl badeecadii tijaarada ku siibiyey bicardi tijaara alaab kalu dhaafsaday lam yanqatic ilxawl umadal wuxuu hayay dhar buu hayay kaasu dabeetana yidhi waar hebelow dharkan raro oo bal inoo qiimee adigu intaasoo raashina igu sii bal khaarkaaga aan kasoo rartee markaa lama odhanayo ninkani dee milkigiisii hore uu guuray dabeedna xawlkii baa kala go-ay ma jirto walow baaca haddii uu iibiyey asayrafiy kii sariflaha ahaa annuquuda lacagtii hore u haystay buu bacdahaa bibacdi barhkeedba barhka kale u ku iibiyey fi lxawli sanadka dhexdiisa litijaarati si ugu baac mushtareeyo inqataca xawlkii wuu go-aya oo kaasi seke ma lahabay markaa noqonaysa ninka sariflaha markii hore lacag buu haystay lacagtaasaa dee sanad loo tirinayo xawl loo eegayay siduu isaga joogay ayuu lacagtii dolarka ahayd u haystay buu wareejiyu soomaali ku wareejiyey lacagtuna xawl bay haysatee garo de markaa waxay noqonaysaa kol haddii uu lacagtaa wareejiyey ta dambe uu la soo wareega in xawlkii kow loo yidhaahdo tu kalo tiibuu haddana wareejiyey de waktigaa kalun ba xawl loo odhan doonaa saa darteed baa mid ibnu suraj la yidhaha shaaficiyada kamida buuri ayaa shaaficiyada kamida baa u cawlaa dee sariflayaasha ugu burshaareeya haddaba inaan siga lagu lahayn ila saa marka la yidhaahdo kol walba kolka la yidhahdo kolku wixii iibiyaba dee xawlkii baa go-aya sarif low dee isba taagi maayo waa kan wareegaya un meeshii maalinba xoogaa siyaada ale u raadsanaya marka xawlkii wuu go-ayaa bay leeyihin waa sayrafi weliba waa nin dee shaqadan iska isticmaalaya waa marka madhabka la eego laakin dee marka laayibta kale ay qabaan qofkani waa in loo arka un sidii tijaarada oo kale inuu yii oo isaga laftiisi waa faa'iida doon ribix doon wey marka lacagtan unbu ribix ka raadinaya iyagu waxyaabay ku cilaynayaan kolle cilooyin aan aada u qaw ahayn waxay leeyihin inta lacag laga baacamshareeyaa yar oo sarifka haaliban dee qof lacag qaadanayo oo wax soo ibsanaya isticmaala inta laga baacamshareeyaa naadira oo aan badnayn bay leeyihin markaa milkigiina taama noqonaya waa kan sanadka dhexdiisii kala go-ay kolka de kolka uu tadambe milkiunbaa kow loo odhan haddana tadambe milkiyaa kow loo odhan wahada salaam daga lagumala soo baxaysa laakin waa lagu leeyahay un ninkani waa nin baacamshtaraya un madaahibta kalea markaa qawiya la odhan karaa waayo xaqii masaakiinta ayaa ninkii oo xoolo leh dee ula aamusaya marka oo idaaranaya walow baaca fi lxawli sanadka dhexdiisi ayuu ku iibiyey binaqdin naqdi buu wax ku iibiyey cash warabixa markaasuu liibaanay oo macnaha faa-idu helay wa amsakahu waaba iska haystayba ilaa aakhiri alxawli ilaa sanadka gadaashiisa saka alasla bixawli asalkii hore xawl gaaru ku xawlkiisii caadiga ahaa ayuu ku sakaynaya waalribxa bixawli faa-iidadana dee xawl gaarahoo uu u tiriyey ayuu isagana ku sakaynaya saasuu marka u wadaya ninkani lacag buu iska haystay lacagtanina xawl bay lahayd xawl ayay lahayd loo tirinayay oo dee sidaa u soconaya mar dhexdeerahun buu la kacado tijaaru niyoodo laba boqol buu haystay kolkaasuu geliyey alaab waxaa buu ka helay laba boqol oo kale afar boqol markuu ninkii helay ayuu yihi adduunyadan dhuljiifno waa jiraa waxna waa isweydaaranayaane kol haddaad faa-iido heshay mar labaad iyay kaa khasaarina ha ku celini tijaarana ha gelin lacagnimo ku haysaba warkeediiba wuu soo ururiyo wuu shakiyey wuxuu yihi mar haddii aada mar faa-idaad bahashaa kol ka faa-iday ka door baa ka daldhashay haddaad ku celiso waa intay labadii hore la fuqdaa markaa kaashnimadeedaa iskaga hayso dee meeshii waxaa ka soo baxday lacagtiisii horena inuu weli haysto tii kale ee ribixa ahaydna inay usoo korolay markaa tan hore xawlkeedii bay ku soconaysa lacagtiisii hore xawlkeedii bay ku soconaysaa labadiisaa boqole hore ila waa tii tijaaradaba lagu dul binaynayay labadan faa-iidada ah ee usoo kordhayna sanadka aakhirkiisa la iskuma sakooynayo oo dee tijaarad islama ah oo waa kan tijaaradii marka dambe ka saaray ee iyaduna waa waxay ka dhigan tahay in wax loo dhiibay ama uu dhexlay oo kale un bay ka dhigan tahay oo usoo kordhay iyana maalintaa ribixu uu soo galun baa dee xawl kale kow loo odhanaya marka waxaa ka duwan haddii tijaaraday tahay way ka duwan tahay oo faa-iidada iyo raasamaalka dee sanadka aakhirkiisaa la isku sakeeya iyadoo hadda faa-iidadu ay soo korodhay sanadka bartankiisa iyaday timidba laakiin ninkani uu ka duwayo dee waa kan wixiiba iska haystay be uu ku yihi wa amsakahu ilaa aakhiri alxawl waa iska haystay inti sanadku dhammaanaya faa-iidaduna waxaa u soconaya xawl gaara oo dee xawl usoo taxnaa ma jirin oo haddii kan lagu dul binayn lahaana dee waxaanay ahayn baabu tijaara ayaan ahayn kaash kusoo kordhay un baa loo arkaya kolka ama wax la siiyo o kale oo isagoo ari leh ariga aan xawlo socdo haddii qaar kale la siiyo oo loogu soo daro xawl gaarabu iyagana loo furi jiray markaa saasay baab ka hadlaya waa wa amsakahu ilaa aakhiri alxawli zaka alasla bixawli waalribxa bixawli haddaba ribixan la sheegayo ee udhi xawl baa loo bilaabaya halkee laga bilaabaya wa awalu xawli ribx ribixa ama faa-iidada xawlkiisa waxaa kow la odhanaya min xiini min xiini nuduubi markuu kaash noqdo laa min xiini duhuuri markuu muuqdo se maya waxaa suuragala in marka uhoreeyaba aada alaabtan iibisaba aada ogaato inaad faa'iiday laakiin kaashkuu mar dambe kuusoo baxo ama dadkii kasoo ururiso daynta amaba xisaab xidhkii aada samayso wakti dambe uu kaashku soo baxo marka kolkaa uu ku muuqday iyo kolkaad kaashnimo lacagta ku qabatay farqibaa udhaxayn kara xoogaa bila ah ayaa udhaxayn kara markaa kolkaad kaashnimo lacagtan ku qabatay baa kow laga odhanaya xawlka faa'iidada maxaa yeelay dee wixiibaa baab baabu naqd ayaa looga sakaynaya markaa maalintaad naqdinimo ku heshay nuduudkani waa maalin kusarif mukaash noqday ayaa kow laga odhanaya faa'iidadii wa awalu xawli ribxi min xiini nuduudi laa min xiini duhuuri farqi baa udhaxayn kara xoogaa baad moodaa inay isyarka kanta usluubka ay usoo dhigayaan shawaaficdu baabtan tijaarada kolleyna habka uga sakaynaya qofkii baacmustariga ahaa marka aynu yar dul marno ama aynu soo ijmaalino waxa weeye qofkii inuu sanadka aakhirkiisa xoolihiisii qiimeeyo oo wixii badeecadnimo u yaalla uu qiimeynaya wixii xoolo nool ku jira uu qiimeynaya markaasaa dabeedna wuxuu u geynayaa wixii kaasha ee lacagnimo uu ku hayo iyadana uu ku hoos qoraya markaasaa daynta dhow ee dad dafirsan ama dad fuqaro ah aan ku maqnayn laakiin qof uu kasoo qaadan karo ku maqan buu iyadana hoosta uga geynaya intaas markuu isku tootalgareeyo ayuu ka jaraya gashigii lagu lahaa wadarta guud ee hantigiisa ayuu ka jarayaa dayntii lagu lahaa baaqiga markaa usoo hadha ayuu dabeetana sidii aynu u sheegaynay rubucul cushurkeeda bixinaya rubucul cushur boqolkiiba labiyo bar buu bixinayaa kolka isbal miyawiya buu kaga shaqeynayaa dee saasubuu ku dhufanaya kolka hantigiisii o dhan dee intuu ku dhufta boqolkiiba labiyo bar un dee calaamada ha qabto markaa waxaa usoo boodaya qadarkii zaka ahaan uga bixi lahaa markaa dayntii lagu lahaa iyo tii ka maqnayd waa ka jawaabnay wixii badeecadnimo u yaallay iyo wixii kaash u yaallay iyagana sida la isugu geynayaana saasay noqonaysa markaa qofkii waa dhib yartay kuna wareeri maayo midh kalaa isweydiin leh lacagta masel lagu qiimeynayo wuu soo sheegay oo waa ti aad marka hore wax kusoo iibsatay qiimehee alaabta lagu qiimeynaya masala ninkani markuu bakhaarkan leeyahay laba qiimaa jiri kara ama saddex qiime qiimo waa kuu markii hore kusoo iibsaday alaabta midna waa kuu iminka kusii iibinaya midna mid mar dhexa ahaa wey saddexda qiime inay iskhilaafsan yihin baa suuragala siiba teenan oo kale aan jihada lahaynahe haabaysa marka hore waxa laga yaaba shaygani inuu joogay boqol kun mar dhexdeena boqol kun boqol iyo konton noqday imikana uu laba maray ayaa suuragala markaa ma boqolku alaabtan kusoo iibsaday ayuu ku qiimeynaya ilaa wuxuu markan dambe ku bixi doono inuu kor u soconayo inuu hoos socon doono warkama hayo mise waxay maanta suuqa ka joogto ayuu ku qiimeynaya waxay maanta suuqa ka marayso bagaashkao dhan ku qiimeynaya macal faa'iido imika qasaacadan imisuu siin lahaa isaga waxaa laga soo siiyey boqol macal faa'iidana boqol buu siinaya marka waa inuu intay suuqa ka marayso maanta ee la siisanayo shaygaa waa inuu ku qiimeeyo oo aanu miskiinka waxba warwareejinin wixiisa sidaa ku wada qiimeeya ila ilaahay baa maalkan siiye oo qiim ahaan markuu imika xisaabtamay u leeya talow hanti inteen haystaa dee wuxuu ku qiimaysanayaa ascaartiisao dhan intay suuqa ka marayaan buu ku qiimeynaya oo odhanaya wa intaasoo dhan baa laisu geeyay dabeetana hantigaygu waa intaa hantigiisu intaa uyin waxa naga siiya marka oo saa ha qiimeyntiisa ha socoto way ka murmaan daacamsariga waxay dhahan war alaabtani waxay bixi doonto iyo inay korusu warkama hayne kii hore uun baanu ku qiimeynayna bahashana laga soo siiyey markaa marna isagay ku jabnaan kartaa marna miskiinka marka wixii imika boqol kun ay ahaayeen laba tegeen haddii boqolkii lagu qiimeeyo de masaakiintii waa cawaran wixii markii hore laga soo siiyey hadduu boqol ahaa oo sidii beri dhexdeeda saddexiyo sagaashankiina ugu dhacday alaabtu ay hoos u dhacdo oo dabeetana konton kunuu shaygii tago oo isaga la yidhaahdo war waxaad kolkii hore soo siisay wuxuu ahaa boqol kuna ku qiimee de isagay ku jabantay markaana markaa isagana mar bay ku ciiri kartaa miskiinkana mare waxayna kala saaraya sixiro suuqe sixiro suuqaasu shaygiha lagu daayo kolba dhan wixii asalkii iyaan la eegin hore waxba waa adigu kolley waxaa aada uga hadla masaa'ilka ah risaaladan fiqu zakaad ee uu leeyahay doctor yuusuf alqardaawi baa khilaafka culimada iyo adilada iyo masaa'ilkaa mucaasirka aada usoo waranaya baabu zakaati lmacdini warikaad wuxuu halkan ku xusayaa baashaa macdanta la idhaa iyo rikaadka maalkaa asnaa ee laga helay dhulka jaahiliyada labadaas halkan ku xuseeya bal inta laga bixinayo ida stukrija marka lasoo saaro min macdinin baashaa macdanta la idhaahdo waxa uga jeedaa macnaha waa dahabki iyo lacagti un macdantaas fii ardin mubaaxatin dhul iska banaan oo de aan cidina lahayn ama qofkani uu leeyahy aw mamlukatin lahu ama qofkaniba uu leeyahy dhul iska xora ama qofkani uu leeyahy marka laga soo saaro nisaabu dahabin aw fida dahabka qadarkii nisaabka ee sakagalka ahaa ama lacagta intii sakagalka ahayd kolkuu ka soo saaro fii dafcatin aw dafacaatin markiilu la soo baxay ama dhowr jeer bu la soo baxay weliba goorta dafacaadka la isku darayana lam yanqatic fiiha can ilcamal shaqadana aanu kala joojinin bitarkin aw ihmaalin isagoo masel ka tegay ama iska dhaafay aanu ku joo ku kala joojinin fa fiihi waxaa ka waajibaya dahabkaa iyo lacagtaa macdantee uu soo saaray fil xaali markaaba rubcu lcushr toban meeloodoo meel buu bixinaya sidii beeraha oo kale wixii kasoo go-a buraha laga qodaa dee sida aynu south africa iyo adduunyadaba ku maqlayna dahabkii lacagtii markaa qofkii cambany buu lahaayo dabeedna wuu soo saarayoo waa kan soo qufay dahabkii iyo lacagti mar quluu soo saaray ama dhowr jeer sanadka dhexdiisa marka hadday dhowr jeer tahayna waa la isugu dari hadday mar keliya tahayna markaasun baa loo xisaabin laakiin mar walba waxaa la eegayaa inay nisaabkii gaadhaysa iyo iyo in kale nisaabkii lacagta iyo nisaabkii dahabkana waa soo marka inay intaa gaadhaysa iyo in kalea la eegaya haddii ay gaadhayso waxaa laga bixinaya rubculcushr haddaanay gaadhayna dee hadalba ma joogo rubculcushr toban meelood un ha u dhigo oo meel buu markaas ka u bixinaya maxaa yeele waxay shabahaysa beertii lasoo goostay oo kale ay shabahaysa laakiin goortan dafacaadka la isu geynayo dhowrkan jeera uu soo qoday marka la isku biirinayo si ay nisaab isugu noqdaan waa markaanu kala go-in shaqadii bitarkin aw ihmaalin oo matala hadduu mar iskaga tegay dee intaa horena gaar baa loo xisaabinaya sakadeeda inta dambena gaar baa loo xisaabinaya goorta la isku dari karo waa inay isku sanad yihiin isla markaana ay dee shaqadii ninkii usii socoto hadduu mar kala gooyo dib shaqadii mar dambe u bilaabo midba gaar baa loo xisaabinaya nisaab ahaantiisa ta uu ka wataa waa ta dafacaadka goorta la isu geynayo shardigaasay leedahay walaa tukhraju sakadiina lama bixinayo ilaa bacda tasfiya dee intii la safeeyey mooyaane waa in dee mashiinkii la geliyaa la dhalaaliya lacagta saafiga iyo dahabka saafigii soo booda waay markaa la gartaa ilaan ciiddii iyo wixii ku jira dhagaxaantii iyo ka hadha fain tarakala camala haddii wax soo saarkii uu iska daayo qofkani bicudrin cudurdaar yimid ka safarin waa isagoo yar socdaalay wa islaaxi aalatin ama qarabku ku qodayo soo hagaajisanayay uma waa la isu geynaya kolleyba waa la isu geynaya kolka laakiin kolkuu ra-san uga tegay isagoon cudurdaar lahayn uu iska joojiyo shaqadii in walba gaarkeedaa loo xisaabinaya isugee lama odhanayo oo isku dar si ay isugu sakoobaan la odhan maayo wain wujida hadii la helo fii ardi lkayr dhul cid kale leedahay ayaa laga helay macdantan fa huwa lisaaxibiha dee kaa meesha leh ee la siiye baa yeelanaya guur unbay yidhahdaan marka dhulka dawlad un baale cid kale ma laha ka guur bay yidhahdaan alkaa dega alkan waxaa laga helay ama shidaal ama khayr kale markaa kol hadii qofkan la siiyey intan oo loo qayday ama isaguba uu camiray oo dee meel uu iska leeyahay ahayd waa nasiibkiiyo waa loo daynaya heshiisunbaa dee lala gelayo wixii dawladdana ay uga faa'iideynayso ka faa'iidaysanayso way ka faaidaysan doontaa ama shaqaala ama qalab ama waxyaabahaas laakiin isaga dawladdu waxay ka faa'idaysa dee in toban meelood oo qofkan meel weyna siiyo marka hawl weyn bay inoo fulinaysaa dadkii baahnaa ee bulshada dawladda kusoo xidhmaya masaakiintii iyo fuqaradiibay dee dawladda iskaga ogeysa iskaga awdaysaa markaa siinay waa in wajada haddii u helo qofki rikaadan maal aasan oo min dafin اjaahiliya jaahiliyada waxyaabahay aaseena wahuwa nisaabu dahabin aw fida dahabkiiyo lacagta intay kusakoobayeenna maalkaasi waa gaadhaya fii ardin fii ardi mawati dhul iska cidlo oo ardalkhali iyo qarfo ah ayuu ka helay xoolahaas fa fiihi اkhumusu fi lxaal dee khumus buu inaga siin doonaa marka tani wuu kasii dhib yar yahay kii hore macdan buu ahaa qalab la geliyey oo shaqaala qoday oo hawle ku baxday kii hore kani ninka uu yar qoday una xoolo dhooban ayuunbu arko halkan ceegaaga oo dad hore aaseen ama dee jaahiliyadii hore iyo qubuurtoodii la aas isagu wuu soo qoday keliya wa fi rikaazi lkhumus wey se xadiidkaas tilmaamay shan meelood udhigo bal meel soo shub baa laleeyahy meel soo shub dadka la siinayana waa la sheegi doona wain wajadahu hadduu ka helo fii milkin meel cidi leedahay fahuwa lisaaxib lmilki dee qofka meesha leedaa rikaaskana leh aw fi masjidin ama masjid dhexdii buu rikaaskii ka soo saaray dahab iyo lacag ku aasan buu ka helay aw fi shaaricin ama wado ummadda u furan oo dee shaarica ay naga dhexeeya ayuu kasoo qof aw kaana min dafiin lislaam ama dadkii muslimiinta ahaa ee hore alaab ay aaseen buu ahaa fa huwa luqadatu waa luqada luqadana dee baabkeedu wuu inoo soo socdaa in la yaboohinayo dabeedna marka la waayo ciddii lahayd inuu qofku iska isticmaali karo iyo inuu xifdin karo intoo arrimoodba way isaga banaanaayeen oo luqadada dee xukunkeeda iyo farqiga ay leedahay wuu xusi doonaa halkaa dambaynu ku arka insha allah wallahu aclam